tani waa dhacdo naxdin leh hooya u soo baxday inay xoolaheeda soo daajiso ayaa waxaa meydkeeda laga soo qaaday meel cidlo ah waa sacdiya cabdow oo ah hooyo shan carruur dhashay da'deeda soddon kor u dhaafaysa hooyadani ayaa waxaa lagula kacay kufsi kadibna la sii dilay waxay dhacdadani ka dhacday inta u dhexaysa tuulooyinka dhasheeg iyo riba hooyadani ayaa ahayd mid saaka si nabada xaafadda oga soo baxday balse meydkeeda hadda waxaa la keenay isbitaalka magaalada wajeer qaar ka mid ah dadka deegaanka qorof xaraar ayaa si kulul oga hadleen dhacdadan iyagoona laamaha ammaanka iyo guddoomiye xaafadyaal deegaanka qorof xaraar iyo sidoo kaleba degmo baarlamaaneedka tarbaj ka codsadeen in gacankudhiiglahaasi laga caawiyo sidii lagu soo qaban lahaa gabadhaa dhimatay allah u naxariista waxay ku dhimatay meel riba iyo dhasheeg meel u dhexaysa walaqababadaan meel duura ay ku dhimatay inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun gacanka xaqtara naa dishi ilaahay janna fartowsa ha geliyo famaliga ay ka dhimatayna ilaahay ha koriyo meesha gabadha waxaan u malaynaa qariibo meel markay ugu yar tahay hal kilomitir wax yar ka yar ayaa ninkaas gabadhaa ku qabsan waa la dagaalamaysa intaas iyo meesha ay nafta ugu baxday hal kilomitir waa ku dhowi gabadha qof keligiisa inta aas qof la dagaalami karay la dagaalamta nin ragga in ruux bilcaan ah oo weliba la nuuga oo wakhtigan kulaylka aad joogto intay qof iska celin leed waa iska celisay hase xatee ilaaha ugu tiragalay inay maanta ay meeshiidaa ku dhimato allah u naxariista ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ninka xaqdarradaa suugo inuu ilaahay gacanta soo geliyo dowladdana waxaan ka baryaynaa arrinta identificationka asagaa inay xoog saarta dadweynaha dhulka joogo dhibaatadan barga dhacday dukala ku soo socota qofka asagahay ninka aas maray iyo ninkii arkay iyo ninkii raadkaas meel ka arkay waxaan ka baryaynaa in la soo qabto qofka aan la qarinin waxaan ka baryaynaa gabadhaas inaad ninkaas ku dili meel door xoolo dhexdo meeshana gaari ka qaadanay xagga ayaan tagnay dadka horta uga tagaan dhaheynay markaan u tagnay ninkii la joogto u waraysanay wuxuu nagu dhahay saaka aris office hal saac iyo bar lix saacna erga keligii soo socdaa imaaday raadka dib u raacay meydkeeda ka kor dhacay meeshaad ninka ku qabsaday iyo meeshay nafta ugu baxdayna way kala doraqsanayeen sida ninka odayga sheegay camar abbaaray la dagaalantay saddex meelood meeshii meydkeele meeshii nafta ugu baxday meeshii kula daray saddex meelood way kala ahayn arrintaas saasay u dhacday kolley waa qadirta ilaa inkasta jirta nin aad u arxan daran ayaa arrintaas ka dambeeyey aniga waxaa la yidhaha cabdullaahi maxamed xuseen cabdullaahi rawac ku macdheer soma council wajarboor east german qorof xaraar sub county inaa lilaahi waa inaa ilayhi raajicuun gabadhaa maanta ku geeriyootay meel ka mid ah qorof xaraar wood oo u dhexaysa dhisheegga iyo riba sacdiya cabdow calasow markay ugu yartaa afar cunug ama shan lixba waa gaareen ilmaheeda aniga hataa waqtigii la guurso xasuusan ole waxaan ka codsanaynaa laamaha ammaanka gaar ahaan boliista iyo jiifafka meeshaas waxay u dhexaysaa afar magaxal qajaajaawan riba arbaqayraansi iyo wajarboor iyo dhisheeg waa shan jiif santagoodu shantaa jiif isuma jiraan soddon kilomitir markii la yidhaah iskooya forty kilomitir kama dheer meesha ugu yarna waxaa jooga laba jiif boliisna waa joogtaa k b rna waa joogtaa waxaa xaqiiqa ninkaas intaasoo tuulaa mid ka midaasun ka imaada nin cirka ka soo dhacay maaha meel kaloo dirisoo noogala imaadina ma laha marka waxaan ka codsanaynaa dawladda qof kasta waajibkiisa inaad qaata laamaha ammaanka oo jiifafka u joogaan garaasruudka in baaritaankaas la xaqiijiya ninkaas gacanta lagu soo dhega ma aha qof kasta inaad qof kale ku hallee looma baahna arrintaas waxaan u baahannahay caawa ilaa biri ilaa biri dambe inay gaarin inay biri dambe gaarin ninkaan biri la soo qabtay raadkiis waa lagu joogaa waa la raadi rag baa ku daba maqan qof kastoo tuulo ninkaas qof ka mid ah jooga inaas ka qayb qaata dawladka ninkaan wakiilka deegaanka qorof xaraar ayaa u tacsiyadeeyey qoyska ay ka baxday hooyadani dilka loogu geystay deegaanka qorof xaraar isagoona ka warbixiyey dhibaatada loo geystay hooyadani maadaama uu ka mid ahaa dadkii meydkeeda wax ka soo qaaday wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ilaahay maamaadska leh ilaahaygii maaragtay meydka nabad noogu siiyey oo nagu soo celiyey waxaa kaloon tacsiya wadiraa innaa lilaah wa innaa ilaahi raajicuun eheladii gabadha ay ka baxday dhammaan waxaan udirayaa tacsiya taasi waxaan leenahay sabar iyo iimaan allah siiya ilmo yar ayaa ka tagtay kuwii maaragtay isqaambaarsado oo maaragtay ilaahay askuriya allah ka yeela runtii waa arrin dhacde aad noo taabatay annaga halkaan baan ka tagnay minka warka aan maqalnay ilaa meesha goobta ayaan tagay gabadhaas odayaasha say u sheegeen horaan waaye aad bay ninkaas aad bay ula dagaashay aniga naftayda baa ku soo qaaday madaxayda madaxeeda soo qaaday gacmaha halkaa ugu yeela waad dareemi kartaa ninka nin weyn buu ahay waana cooji si toos gacmihiisu ay ku yeelaan markaan walaalayaal waa arrin tiiraan leh oo maaragtay naxtin leh inay dumarkeennii gabdhihii nala dhashay hooyayaalkeenna saas loo gala xawayaannimada noocaas loola dhaqma waa arrin aan aad maaragtay aan ugu tiiraanyoonayn runtii waa arrinna taabatay walaalayaal taasna uma saamaxayna insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaas maaragtay gacan lagu soo dhegi doono insha allah saacadaha ugu soo dhow waxaan u rajaynaynaa in lagu daba joogo imaal u baxayba meel kastaba waa lagu daba joogaa insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa caza wajalla inaas gacanta noo soo geliya runtii waxaana in ballanqaadahaynaa insha allah tii ugu dambaysay inay dhiman doonto oon dabagal ku hagaajin doono oon la tiigsin doono maarata meel kasta oo cadaalad la siinaysa insha allah haddii la yidhaah intaas ayaas warkayga ku egyahay ilaamanka ammaanka oo sidaa eh, ay noo garab istaageen waa ku mahadsan yihiin runtii Eh, askartii tarbaja constituency xaggooda ayaga naftooda waa ka imaadeen wajaist constituency d c i department way ka imaadeen laakiin waxaan codsanahaynaa meelaha saas u kalato ama sentaska dhasheeg u kalato magaalooyinka weyn oo meelahaas ku dhegan in dhakhtariin uu maaragtay postmortem hagaajin kara in ay county governmentka ay geeyaan sida aan maaragtay maanta aan ugu soo dhicin ilaa ay county aan meyd inta maaragtay afar shan saac ama saddex saac la dili oo reeli uri aan u soo doorno halkaa istaan lakhtar aad bay u xanuun badan tahay waxaan kaloon ka codsanaa county governmentka anigana m c a-ga laga soo doortay qorofxaar ward wajiya east constituency haddaan yahay taasna aan meel ka saari doorno xagga baarlamaanka waxaan hubinahaynaa in dhakhtariinta ay u fijignaadaan sida ay laamaha ammaanka wax markii soo yeeraan ay kan u fijignaadaan oo arrimaha noocaas ay u hortagaan oy deg deg ay ku hagaajiyaan si kastaba ha noqotee ma aha markii ugu horraysay oo dhacda noocani oo kale ah ay ka dhacday ismaamulka wajeer iyadoo loogu baaqay laamaha ammaanka iyo guddoomid xaafidyaalkana inay gacan ka geystaan sidii lagu soo qaban lahaa cid walba oo fal kufsi iyo dilba kula kaca qof haweenaya ah